burburkii kordhiya dalka iyo weliba saameyn ku leeday adeegyada iyo muwaadiniinta heli Jaranka sida warqado dhalashada, aroosyada, dhaxalka, furiinka iyo xanuuno kale oo ay xogaha muwaadinka iyo keedii jartay dowladda hoose balse muddo dheer dalka iyo weliba aan la hayn wal xog keedin oo lan sameeya muwaadiniinta dhaladaas iyo haan kale taasi oo sheentay caqabado badan agaasimaha waxda daddigista dowladda hoose ee degmada baydhabo iyo sharaxaad gubiya waxyaabaha aan qabatiya bulshada muhiimadda iyo waxdiya in lata muwaadiniinta sida dadka anka adeegayana waxaa dadhigista ee meqobdaas ee melarayuse ee dhalashii sugnaan ee bulshada anqabadaas cunsuubiyaas yar iibin ee waxaa dadhigista mee kaloo lata oo qabadaas ee shahaadooyinka sida guurka iyo furiinka dhalashii sugnaanta mayba horta qof waliba oo muwaadin qof waliba muwaadina may muhiim e intuusa lahaada xog dhamaystiran dhalashadiis intuus haysada iyo sugnaanta may cadayaasahan qofkaasi meeluska dhaladii meelusa kujeeda waqtiga dhaladii may meeluska dhaladii yaa cadayaasa dhalashada sugnaanta dhalashada sugnaanta ee qofka markuusan baahanyahin intuusa subsada ee borseesa jira intuusa mara intuusa oo waxda antinkoyna adarka bilaaw melarayus dadka weyn dadka weyn oo daadiyo 15 walaay inaas ku weyn marka hore mehe marayna warqo CID marayan wayla mehe qaadayna ha kaliya CID ah warqad ah lan ku warqada samir xafiiska sheene lan ka markaas markuu madaas heen lan ku walis ay xog melarayus qof oo demboran gali qof oo melarayus dembahan gali cadaas qof warqadaas nishan yani qof warqadaas in wadana systemkan mami geliyo meelaraayus ma ogolaado hal mid ma dhul karo ma ciyaalka yarar automatic meelaraayus kalina c d may ku fudow automatic xafiiska ku wayan dhalashadii oo meelaraayus wayn suubiya systemkana mami gelinaha 15 walaay ka bilaawda ilaa meelaraayus 15 walaay ku yar oo dadka dhalashada ee automatic markaa diiwaan geli suba system ogolaade meelaraayus meelaraayus ogolaade laakiin tuma ishan sidna walaay ku wiin systemka markii aad qofka diiwaan gelida qofka markii uu dhalashada fudow dhinaca kale agaasimaha waxda daddigista dowladda hoose ee degmada baydhabo ayaa sheegay iyo hadduu wadanga in goobo caafimaadka iyo jeeyayanga system lanka talagaliya iyo owlaado si toose lanka diiwaan geliya dhalashadiio islamarkaana xogtiisa langeliya systemka dowladda hoose haddaba wadne oo fudaanaya systemka intan waxaa ka darana meelaraayus qeyb ciyaalka oo isbitaalada ka dhaladayan oo isbitaalada yaalka dhaladayan may fudaanahe isbitaalada iyo mcjada magaalada baydhabo inti una siina meelaraayus uusara oo ka train garayn oo qaabkii xogtaasan kuyi fadan waxaa dadhigista meelaraayus wale inku muhiim ee qobsoo may kumid ee intay keedada xogta bulshada xilli hore meelkuyaabay qofka dhalasho maanula lansamee jari maanula qaade hoo ku dhumta mise computerkaasay lakasameeha mise meelo laka shaqaada computerkaasay damcilada qoyta xogtaasay makaasta dhumti hadda laakiin ma isticmaalanaha system network e caalami e oo qofka laka diiwaan geliyo melarayus xogtis oo guud la geliyo bulshada meenka baaqay oo degan magaalada baydhabo iyo nawaaxisha intiyo xog melarayus samaysadan melarayus dhalashay sugnaantiyo